جنات جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس bismillaahi araxmaani araxiim waa subax isniinna taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay tobanka bisha safar sannadka kun afar boqolafartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa ka warbixisay khasaaraha kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaallo ka dhacay duleedka degmada afgooye dowladda saliibiyadda maraykanka iyo midda xabishada itoobiya iyo sahyuuniyadda yuhuudda ayaa wada qorsho lagu kala dhantaalaya soomaaliya xiisad u dhexaysa dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka taagan suuqa siinaay ee magaalada muqdisho horumar dhanka dacwada ah ayaa laga dareemayaa degmada ufurow ee wilaayada islaamiga ee baaye askarta aybiinahu ka soo baxay safka cadowga allaah ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee galgaduud wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowladdiiniya u soo gebagabaysay ardayda iskuulaadka iyo jaamacadaha ku yaala magaalooyinka cadowga allaah uu xoogga ku haysto
جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس
intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga kufaarta kenya ee deegaanka hoosingow oo ka mid a goobaha cadowga allaah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada jubbada hoose dhanka kale wilaayada gado waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada ceelwaaq wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa ka warbixisay khasaaraha kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaallo ka dhacay duleedka degmada afgooye sida warbixintan uu ku haya marwaan maxamed xilli maalmihii lasoo dhaafay dagaallo culus oo lagu jebiyey ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ay ka dhaceen duleedka degmada afgooye ee shabeellaha hoose ayaa waxaa dagaaladaasi ka warbixiyey waaliga wilaayada shabeellaha hoose sheekh cabdisamed cabdiwaxmaan ayaa xilli uu waraysi siinayey warbaahinta islaamiga ah ka hadlay dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta iyo cadowga allah ku dhex maray duleedka afgooye dagaalada ka dhacay maalmahan deegaanada afgooye iyo hareeraheeda maalmahanba way socdeen wayna soo lalaabanayeen cadowga ilaahi subxaana watacaala markii laga saaray deegaanadaasi laga xoreeyey gacanta mujaahidiinta ee soo gashay ayay waxay rabeen inay isku dayaan inay mugtahay amniga iyo shareecada islaamka deegaankaas lagu dhaqaayo inay calqaladeeyaan duulaan ayay kusoo qaadeen haddee insha allahu tacaala dagaalo badan ayaa ka dhacay deegaankaasi cadowgana khasaa'ir fara badan ayaa ku gaaray meelo badanoo ka dhacay oo cadowga lagu beegsaday waxa weyaan waan insha allahu tacala mujaahidiintani way horo fadhiyaan si mugtahay deegaankaas mugtahay shareecada islaamkana loogu dhaqi lahaa cadowgana loogu difaaca ummadda soomaaliyeed ayay waxaweyaan mujaahidiinta waxaweyaan markasta waxaweyaan ugu jiraan ilahi subxana wataala ha barakeeyo marka deegaanka dagaaladaas ayaa soo noqday oo ka dhacay cadowgana khasaa'ir fara badan aa lagu gaarsiiyey sidoo kale sheekh cabdisamed ayaa carabaabay khasaaraha baaxadda leh ee kufaarta uganda iyo murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgalladii maalmihii lasoo dhaafay ka socday wilaayada shabeellaha hoose jazaaka allahu khayran dagaalada kulley dee cadowga ilahi subxana watacaala lagu hortaagnaa cadowga khasaa'ir fara badan ayaa ka soo gaaray cadowgaas kulley waxay ka koobnaayeen gaala asal ah oo yugandheys ah oo mugta nagu soo duulay iyo kuwa u ah caratuur ah oo soomaali ah ilahi subana watacaala ku hamahadsan khasaa'ir far badan ayaa gaaray hadda inta la xusi karo waxaa ka mid ah dhaawacooda iyo dhimashadooda markii laisku daro boqol kor ayay u dhaafaysaa murtadiinta iyo yugandheyska intaba gawaari fara badanna waa laga gubay kamaa-in fara badan oo deegaankaas ka dhacay oo cadowga iyagoo meelaha mugta sayda umareysa lagu beegsado khasaa'ir fara badan lagu gaarsiina waa jiraan waa maalmihii ugu dambeeyey dagaaladii dhacayay khasaa'irkaas ku gaaray gaar ahaan labadii maalmood haddii ugu dambeysay dagaaladii dhacayay ilaa iyo boqol koray u dhaafayaan dhaawacooda iyo dhimashadooda ee ku gaaray cadowga ilahi subana wataala ku mahadsan gaadiid fara badan oo mugtahay shan gaari laga xusi karo oo kuwa gaashaaman ah ayaa halkaa looga gubay ugu dambeyntii waaliga wilaayada shabeellaha hoose ayaa qabaa'ilka muslimiinta ah ee ku dhaqan shabeellaha hoose uga mahad celiyey garab istaagooda mujaahidiinta isagoo sidoo kale u dardaarmay qabaa'ilka degan gobolka shabeellada hoose jazaakum allahu khayran garab istaagga aa muujiseen ilaahay subxaana watacaala miisaanka xasanaadka allah idin saaro juhdiga aad bixinaysaan xoolihiina alla garab taagantihiin mujaahidiinta walaalihiina ah cirdigiina iyo sharafkiina difaacay ilahay subxaana watacaala bedel khayr qaba alla idin siiyo sabra oo dulqaata cadowgaani idin dhibay ee deegaanada mugtahay idinku dhibay amnigiina ciriiri geliyey waa bixi doonaan insha allahu tacaala wayna xoroobi doonaan ee deegaanada hadda ay ku harsan yihiin way ka xoroobi doonaan hadda insha allahu tacaala way bixi doonaan cadowgan waxaa weyaan darisna lama aha wax naga dhexeeya ma lah waxaa naga dhexeeya keliya xabad unbaa naga haysa waa cadow ilahi subana taala noo sheegay in allaha caduwun lilkaafiriina gaalada ilahi subana taala cadow yahay annagana cadowgaan ku nahay marka jazaakum allahu khayran sabra la sabartama cadowga wiilashiina waxa weyaan iyo mogtahay u hura inay diinta ilahi subana tacaala ay difaacaan idinkana waxa weyaan hadaalina insha allah tacaala sabra hadalka sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada shabeellaha hoose ayaa imaanaya xilli ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ay ku jabeen islamarkaana dhigba xooggan lagu gaarsiiyey dagaallo qaraar oo muddooyinkii lasoo dhaafay ka socday wilaayada shabeellaha hoose mahadsanid marwan dowladda saliibyadda ee mareykanka iyo midda xabishada itoobiya iyo sahyuuniyadda yahuudda ayaa wada qorshe lagu kala dhantaalaya soomaaliya nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya warbaahinta caalamka gaar ahaan kuwa ka soo baxa dalka maraykanka iyo hay-ado u badan kufaarta reer galbeedka ayaa muddooyinkan dambe si isa soo taraysa u soo bandhigayey warbixinno iyo daraasado dhagaraysan oo gogol xaar u ah sidii loo kala dhantaali lahaa ummadda muslimiinta ah ee soomaaliyeed gacantana loogu gelin lahaa yuhuudda bariga dhexe iyo sidoo kale yuhuudda bariga afrika oo ah dowladda xabishada itoobiya saamaynta marinka badda cas ku yeelan karo xiriir suurtagal ah oo dhex mara sahyuuniyadda iyo somalilan waa cinwaanka maqaal lagu daabacay barnaamij diiradda saaraya bariga dhexe iyo waqooyiga afrika oo la yidhaahdo minsos kaasoo ay soo saarto atlantic council oo ah hay-ad cilmi baariseed oo fadhigeedu yahay caasimadda maraykanka ee washington d c maqaalkan ayaa ugu horeyn ibafur looga dhigay goobta istaraatiijiga ah ee ay ku yaalaan gobolada waqooyi ee soomaaliya gaar ahaan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka gaalraaca ah ee somalilan iyo damaca isa soo taraya ee kufaarta caalamka iyo kuwa gobolka oo yuhuudda iyo maraykankuna ay ku jiraan heshiis loogu magacdaray abraham acodis oo uu maraykanka labada kun iyo labaatankii ku walaaleeyey madaxyaweynta dalal ka mid ah dhawaaqyada carabta iyo sahyuuniyadda ayay warbaahintu tilmaamaysaa in sidoo kale somalilan ay mudnayd in heshiiskaasi ay qayb ka ahaato maadaama dhul istaraatiiji ah ay ku fadhido goobta ay somalilan ku taalo ee ku teedsan gacanka cadmeed islamarkaana u dhow marinka istaraatiijiga ah ee baawulmandab ayaa ka dhigaysa inay ku taalo isgoyska amniga badaha adduunka ayaa lagu yidhi daraasadda ay soo saartay hay-adda atlantic council qormada waxaa lagu xusay in marinkan muhiimka ah ay maraan ku dhowaad saddex meelood oo meel maraakiibta adduunku sidaas daraaddeedna hay-ad gaaleedani waxay isku dayeysaa inay foodsaare ama aan idhaahdo marmarsiyo u samaynayso damaca kufaarta ee deegaanadan muhiimka ah ee allaha subxaanahu wa tacaala uu ku uumay ummaddan muslimiinta ah ee soomaaliyeed ka hadalka istaraatiijiyada deegaankan kadib waxay hay-addu carbowday haliso ay sheegtay inay ku gadaaman yihiin marinkan oo ay ka mid yihiin ayay tiri burcadbadeed hubka sharci darada ah iyo waxay ugu yeertay argagixisada al-shabaab iyo sidoo kale kooxaha shiicada xootiyiinta kuwaasoo ay ka dhawaajisay inay kiciyeen waxay ku sheegtay walaac amni oo caalamiyah daraasaddu waxay si cad u tilmaantay in yuhuudda iyo maraykanku labadooduba somalilan u tahay fursad iskaashi oo istaraatiiji ah waxayna ku talisay in labada maamul ee sahyuuniyadda iyo somalilan ay yeeshaan xiriir joogto ah iyagoo daah furaya xafiisyo xiriir oo si tartiib tartiib ah loogu hirgeliyo aqoonsi labada dhinac ah iyo xiriir diblomaasiyadeed warbixintu waxay hoos ka xariiqday in xoojinta xiriir lala yeesho somalilan uu yuhuuddu ka caawin doono in gacanta ay ku dhigto marinka badda cas iyadoo xoojinaysa joogitaankeeda xulfadeeda halka somalilan dhinaceeda iyaduna heli doonto waxay daraasaddu ku sheegtay muuqaal caalami oo weyn iyo waddo ay aqoonsi kaga hesho kufaarta caalamka daraasaddu waxay soo hadal qaaday xiriir diblomaasiyadeed iyo mid ganacsi oo aan rasmi ahayn oo ay sheegtay in somalilan ay la leedahay dhowr waddan gaar ahaan maraykanka imaaraadka carabta iyo taiwan kuwaasoo dhammaantood xafiisyo wakiilnimo ku leh ayay tiri magaalada hargeysa sidoo kale etoobiya ayaa lagu xusay warbixinta oo ay sheegtay inay la macaamisho somalilan gaar ahaan dhinaca iskaashiga dhaqaalaha ee salka ku haya isticmaalka dekada berbera oo awood u leh ayay tiri sanadkii inay qaabasho ilaa iyo shan boqol kun oo konteynar kuwaasoo lagu raro badeecadaha kala duwan ee isaga kala goysha dalalka adduunka hay-addan atlantic council ee fadhigeedu yahay maraykanka ayaa sidoo kale daraasadeeda ku xustay in maamulada sahyuuniyadda iyo somalilan ay horey u yeesheen xiriir kooban islamarkaana yuhuuddu ay somalilan u aqoonsatay dal madax bannaan taariikhdu markii ay ahayd kun sagaal boqol iyo lixdankii ka hor intii aanay la midoobin soomaaliya inteeda kale sidoo kale hay-ad maraykan ah oo la yidhaahdo middle east farm ayaa warbixin ay shalay baahisay ku sheegtay in kun sagaal boqol lixdankii markii ingiriisku ka guuray somalilan ay aqoonsadeen shanta xubnood ee waxa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo shan iyo labaatan waddan oo kale oo yuhuudda ay ku jirto balse maalmo kadib somalilan ay ku beddelatay inay la midowdo soomaalidii kale ee talyaanigu gumaysan jiray wixii intaasi ka dambeeyey ma uusan jirin xiriir rasmi ah balse isku dayo dhowr ah oo labada dhinac ka yimid ayay daraasadda atlantic council tilmaantay in muddooyinkii dambe uu soo ifbaxayay iyadoo ka shanqarisay in sanadkii labada kun iyo tobankii afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda sahyuuniyadda uu sheegay in yuhuuddu ay diyaar u tahay inay mar kale aqoonsato somalilan halka maamulka ashaairdirarka gobollada waqooyi ee somalilan ay daraasaddu xustay in isna labada kun iyo labaatankii uu meel fagaaraha kaga dhawaaqay inuu taageersan yahay soo celinta xiriir uu la yeesho yuhuudda iyo imaaraadka carabta atlantic council waxay sidoo kale sheegtay in abriil labada kun shan iyo labaatanka waraysi laga qaaday wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka somalilan murtad cabdiraxmaan daahir aadan uu ku muujiyey furfurnaan ku aadan caadiyeynta xiriirka sahyuuniyadda iyo somalilan isagoo sheegay inay xiriir ay la samaynayaan dal kasta oo danahooda ka dhex arkaan somalilan si ka doon soomaaliya waxay si weyn ugu guulaysatay ayay tiri warbixintu inay ka fogaato waxay ugu yeertay kooxaha xagjirka ah burcadbadeedda iyo burcadbadeedda taasoo ay ugu wacan tahay ilaalada xeebaha ee maxalliga ah oo isa soo taraysa iyo horumar iyo iskaashi badeed oo sii kordhaya daraasaddu waxay sidoo kale carbowday in warbixinadii ugu dambeeyey ee soo baxay ay tilmaamayaan in somalilan ay ka fiirsanayso sidii dhulkeeda saldhig uga siin lahayd yuhuudda si loogu aqoonsado dal madax bannaan xilli wararka qaar ay sheegayaan in yuhuuddu ay haatan saldhig sirdoon ku leedahay jasiiradda dahlak ee xeebta eritereya awoodda istaraatiijiyadeed ee yuhuuddu ayaa sii xoogaysan doonta ayay tiri warbixintu haddii ay saldhig ka hesho xeebaha somalilan iyadoo dhoolatusyo badeed iyo isdhaafsi isreed oo saddex geesood ah uu dhex mari doono maamulada sahyuuniyadda maraykanka iyo sidoo kale maamulka ashaairdirarka ah ee somalilan galaangalka yuhuudda ee somalilan ayaa la sheegay in raalli aanay ka noqon doonin dalalka shiinaha iiraan turkiga iyo sidoo kale kooxaha shiicada ah ee xuutiyiinta sidaa daraaddeed waxay atlantic council oo kula talisay sahyuuniyadda inay si taxadir leh oo diblomaasiyadaysan u maarayso arrintaasi si looga fogaado ayay tiri korar ku yimaada xiisadaha ka aloosan gobolka mar ay daraasadda hay-ad gaaleedani soo hadal qaaday dhinaca dhaqaalaha ayay xustay in xiriirka yuhuudda uu wax weyn ka tari doono caqabadaha ku horgudban dhaqaalaha somalilan haddii sahyuuniyaddu ay soo cagadhigato dekadda berbera oo ah ayay tiri mar inu adeega somalilan iyo deriskeeda aan badda lahayn ee etoobiya waxaanay iskaashigaasi ku sifaysay mid xoojin kara horumarka dhaqaale iyo midka amni waxaa kale oo warbixintan dhagaraysani ay ka dhawaajisay in xiriirka yuhuudda ee marinka berbera uu abuuri karo silsilad sahay oo u dhexaysa badda cas iyo dekadaha ay sahyuuniyaddu xoogga ku haysato ee ilaad ama ashuud taasoo yuhuudda siinaysa marin ay ku gasho suuqyada afrika taageerana ugu fidin doonto saaxiibkeeda ugu weyn qaaradda afrika ee etoobiya daraasaddu waxay geesta kale hoosta ka xariiqday in jiritaanka caqabado ku horgudban aqoonsi uu helo maamulka gaaliraaca somalilan oo ay ka mid tahay siyaasadda midooda afrika oo taageersan midnimada dhuleed ee soomaaliya isagoo ka baqaya in go'itaanka somalilan uu horseed u noqdo dalal kaleoo afrikaan ah oo iyaguna cagta saara dhabbahaasoo kale dalalka ka soo horjeeda qadiyadda somalilan ayay warbixintu xustay in tallaabadoodu ay u badnaan doonto cambaarayn haddii somalilan loo aqoonsado dal madax bannaan waxaanay tilmaantay in carqaladahaas laftirkeeda lagaga gudbi karo maraykanka oo meel marya dhaqdhaqaaqa haatan ka socda gudaha dalkiisa ee loogu ololeynayo ictiraafka somalilan tallaabadaas oo geesti kale dhiirigelin u noqon doonta ayay tiri yuhuudda oo u fududaan doonta inay qaado tallaabo la mid ah taasoo kale washington ayay warbixinta ku dhiirigelisay inay aqoonsato somalilan sidii morocco oo kale oo heshay ayay tiri aqoonsiga maraykanka ee madax bannaanideeda galbeedka saxraha kadib markii ay u martay caadiyeynta xiriirka ee ay la samaysay sahaynada hay-addan fadhigeedu yahay maraykanka ee atlantic council ayaa sidoo kale talooyin siisay maamulka sahyuuniyadda si ay uga miro dhaliso damaceeda ku aadan xeebaha gobollada waqooyi soomaaliya waxaana ay soo jeedisay in ugu horeyn xafiisyo wakiileed laga furo talaabiib iyo hargeysa taas rasmi ka dhigi karta ayay tiri wadahadalka sida dalalka kale ee xiriirka la leh somalilan in yuhuuddu mashaariic horumarineed ka fuliso gudaha somalilan gaar ahaan dhinacyada maaraynta biyaha beeraha iyo caafimaadka taasoo abuuri karta ayay tiri kalgacal iyadoo laga fogaanayo siyaasadaha aan loo baahnayn in sahyuuniyaddu ay ballaarin ku samayso dadaalada bani'aadnimo ee ay ku qaabilayso somalilan sida kuwa ay fuliyaan hay-adaha yuhuudda ee aan aduuliga ahayn sida sef the jildis hert sef agile ladies hert kuwaasoo xoojin kara ayay tiri xiriirka dadka iyo sumcadda yuhuudda daraasaddu waxay farta ku fiiqday in hoosudhac ku yimaado xasuuqa ee yuhuudda ku hayso muslimiinta reer falastiin uu sidoo kale fududayn karo horumar diblomaasiyadeed maadaama madaxda ridada somalilan u sahlanaan doonto in sharaxaad ay ka bixin karaan xiriirka sahyuuniyadda iyagoo aan cabsi ka qabin jawaab celin kaga imaanaysa gudaha ama xiisad ka kacda gobolka hay-addan ameerikaanka ah waxay fartay sahyuuniyadda inay samayso iskaashi dhinacyo badan leh oo ay la yeelato xulafadeeda samaysana dhowlatusyo badeed oo wadajir ah iyo roondooyin ka dhan ah burcadbadeedda oo qayb ay ka yihiin ilaalada xeebaha somalilan ciidanka yuhuudda iyo ciidanka maraykanka howlgalkaasi wadajirka ah ayaa kobcin kara ayay tiri iskaashi afargeesood ah oo dhex mara sahyuuniyadda somalilan maraykanka iyo imaaraadka carabta kaasoo la mid noqon doona ayay tiri isbahaysiga isusu ee ay ku wada jiraan dalalka hindiya yuhuudda imaaraadka carabta iyo maraykanka geesta kale warbaahinta caalamka gaar ahaan kuwa ka howlgala gudaha maraykanka una janjeera midigta fog sida ameerikan tyner iyo ameerikan greednes ayaa muddooyinkan u dambeeyey soo bandhigayay maqaalo donald trump ku dhiirigelinaya sidii uu aqoonsi u siin lahaa maamulka dabadhilafka ah ee somalilan maalmo ka horreeyay ahayd markii qaar ka mid ah warbaahintaasi ay si cad oon gabasho lahayn ugu jeediyeen madaxweynaha maraykanka inuu aqoonsado somalilan taasoo ay sheegeen in isaga laftirkiisa ay u noqon karto fursad uu kaga hortago waxay ugu yeereen barucadbadeeda iyo islaamiyiinta xag jirka ah donald trump ayay warbixintani sidoo kale u soo jeedisay inuu ku dhiirado fulinta tallaabadan islamarkaan uu horseed ka noqdo aqoonsiga somalilan taasoo ay ku sifeeyeen mid faa'iidooyin badan ugu fadhida maraykanka badbaadana u noqon doonta ayay yidhaahdeen wiilal badan oo ameerikaan ah oo ku le'enaya dagaallo macnodara ah damaca yuhuudda iyo maraykanka ayaa dhinaca kale xoojinaya damaca etoobiya oo iyada laftirkeeduna bilowga labada kun afar labaatankii heshiis xaaraan ah oo ay doonayso inay ku xayuubsato xeebaha soomaaliya la gashay madaxii hore ee maamulka la baxay somalilan murtad muuse bixi axmed iyadoo haatana diyaarsatay ciidan badeed isku soo wadaduubo ujeedka dhabta ee ay daaran yihiin damacyadan gurcan ayaa salka ku haya cadaawada gaamurtay ee gaalada inoo hayso sida uu allah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa inoogu sheegay waxaana hubaal ah oo sida cadceedda oo kale u muuqata in ummadda muslimiinta ah ee soomaaliyeed lala damacsan yahay si ka daran sida ay haatan ku sugan yihiin ummadda muslimiinta ah ee reer falastiin waana tusaale nool oo ku qoran far waaweyn mahadsanid abushayba xiisad u dhexaysa dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka taagan suuqa siinaay ee magaalada muqdisho casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa tilmaamaya in xiisad dagaala u dhexaysa shacabka ku dhaqan xaafadda siinay iyo maleeshiyaadka hardada ay ka taagan tahay suuqa xaafadaasi arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii koox hardada soomaaliya ku amartay ganacsada suuqa xaafadda siinay inay ka guuraan suuqaasi koox herdada soomaaliya ayaa qorshaynaysa inay babto dhulka suuqaasi iyadoona qorshaynaysa inay xarashto dhulkaasi tillaabadaasi ayaa waxaa ka hor yimid ganacsatada iyo shacabka ku dhaqan xaafadda siinay ee magaalada muqdisho suuqaasi ayaa la sheegay in lagu arkay dad hubaysan oo ka soo horjeeda boobka koox herdada ay ka wado suuqa xaafadaasi xildhibaana ka tirsan koox herdada soomaaliya oo shalay tegay suuqaasi ayaa sheegay in koox herdada ay doonayso in dhulkaasi ay boobto islamarkaana ay barkiciso shacabka halkaasi degan mid ka mida xildhibaanadaasi ayaa sheegtay in mas-uul ka yahay xasan gurguurte madaxa koox hordada soomaaliya muddooyinkii lasoo dhaafay kooxda ardada soomaaliya ayaa sii kordhaysay boobka dhulka hantida guud iyo kan shacabka ee ku yaala magaalada muqdisho iyadoona qaar ka mid dhulkaasi horey loo xaraashay islamarkaana xoog looga saaray shacabkii maatada ah ee deganaa mahadsanid casaam horumar dhanka dacwada ah ayaa laga dareemayaa degmada ufurow ee wilaayada islaamiga ee baay bashiir muxidiin abu-ayman ayaa warbixintan inoo diyaariyey xirfadleyda waa koox ama fariiq bulshada ka mid ah qiimo gaar ahna xambaarsan maadaama ay yihiin kuwa dhididkooda maala kuna tiirsan dheef ay gacmahooda ku kasbadeen waa bulsho u taagan halgan nololeed oo xalaal ah iyagoo aanan raadin hunguri sahlan balse ku qanacsan waxay si sharaf leh ku heleen dadaalkooda iyo adkaysigooda ayaa ka dhigay lafdhabarta nolosha bulshada kana soocay dadka intooda kale islaamku wuxuu dhankiisa si weyn u ammaanay shaqada gacanta waxaana u arkaa mid sharaf leh oo lagu kasbado ajar karaamo adduun iyo mid aakhiro waxaa jira tusaalayaal cadcad oo muujinaya sida ambiyada allah u ahaayeen dad shaqo ku tiirsan xirfadda iyo shaqada gacanta lagu kasbado waa tiir uu islaamka ku dhisan yahay waana waddada lagu gaaro isku filnaansho sharaf iyo xalaal sidaas darteed xirfadleyda maanta waxaa mudan in la ixtiraamo la dhiirigeliyo loona aqoonsado inay yihiin hormuudka nolol maalmeedka iyo horumarka bulshada deeq maalmo ku filnaata in la siiyo qofka waxaa ka sharaf badan sidaba uu sameeyey nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam in qofka la tuso wadda uu ku kasban karo quud xalaal ah isagoo aan dawarsan kaalintaas iyo midda diineed ee saaran maamulka wilaayada islaamigaha ee baay isaga oo gudanaya waxa uu maktabka dacwada wilaayadan uu degmada ufurow ka hirgeliyey madarasada taajul karaama oo ay wax ku bartaan dadka xirfadleyda ah dhowaan waxaan booqday xarunta ay wax ku bartaan xirfadleyda ufurow waxaan ku soo arkay dadaal xooggan iyo dadnimo dheeri ah oo bannaanka keenay waxyaabaha ay ku bartaan sida qur-aanka kariimka iyo culumta sharciga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث sidoo kale waxaan la sheekaystay qaar ka mid ah xirfadleyda iyagoo ka warbixiyey horumarka halkan iyo nolol ahaan
magagay may larey useen ciidan iyo lare gaar ahaaneed garil iyo gorde degmada rogon degmada ufurow dadka kaguraan bardahayo kadiin bardahayo kumad aha maalimiintaanu ilaahay dembijiho dhaaf ilaahay khayr hasii hana guraan bareen hana buraarijiyen una odyaalana may laraa isugee karta afartan ishan mise afartan todoba jeerna guraagna gordaana iyo hana galan gobodeen oo waananu badbaadaana alifo maleha ninku saareen hatana geey khamiisa dhammaayahayna dembijiho lihi dhaafo mrjoolihidheeray uno adduunyalay duudaano adduunyadana diiri waysagna ymaylarhaysuyona diigniinkuweren oogsatada islaana dadka oo hamaalinta ah nimanka noo tumaale ah nimanka noo oo maylarhayo dalaaleyta magaalada ah nimanka noo oo maylarhayso oo maylarhayso kobo tolaaw dana gaarileyt intaasana dad otaas ah hoogsata ah garaabata ah shaqaysata ah ana hoojiyka noole ana dadkaasi oo saasi oo lahakuusay lahajamacayay milaniskashaani ana maylarhayso madir sacadaa nana sii jari saadna walnanoo baraay saadna walna fasahaay saaddii walnana baraay maylaraa'isu lamasa'ay ehaya haytiya kooyani lamadii saahoba kooyni walnana baraay hatan walna fasahay hatan shaqaysadaani saadaasna walna siyaay saadaasna maylaraa'isu shaqaysaa bahanna araay saas aawdiya diintana nii baraay faa'iiday ka gamni hata dadoo masaajidka madigal kitaab akhriya ana gee korna kitaabka korre ku fiiriyaani markiun inta kooyani dadkadka ku bahsano may haynay qaab kale ansalaysan ahayn alxamdulilah ilaahay ka mahadsan hata wala barana in diinta fahagna dad oo ashirshii hormari dad hata walaha buraargiisun hataakaay wax badanaya malaraayanin wabsami marka an hata hadalahay asharakayma marahaya shucara madi an balaawayn alif malalinku balaawa marka faa'iidilaahi sheeniyo muslimiinta sheenta ilaahay kamaasan asharkayatmay marahaya قال فعلتها إذا وما أنا من الضالين الحمد لله إلهي كما حسن أرمان una malakoyne ilaahay amarsi ilaahaya ninshaani awood una kalakoyne maqan ilaahaya kamahasan marka muslimiinta ka dhowaayan walaynin lakoyan sheekh ibraahim sheekh calinuur shaacirulislaam guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga ayaa dhankiisa bogaadiyey dadaalka maktabka dacwada uu ka wada degmada u furow dadka xirfadlayaasha ah inta badan mashquulkoodaa badan marka markii hore ijibaari bay ahayd waxbarashada maantana sida hadda ay ka muuqato ama ayagu ay qirayaan way la qabsadeen macaankeeda iyo diintii wanaaggeeda ay dhadhamiyeen ahlulxiraf ama asxaabulxirafki waa kuwan wax ku baranay insha allahu tacaala waa madraso aada u khayr badan oo degmada mar hore ku soo biirtay idinkana kuwaasaad ku jirtaan ilaahay subxaana wa tacaala ha idin fudaydiyo tacliintii waxbarashada hanuunka ilaahay subxaana wa tacaala qalbigiina allah ku shubo diinta barashadeeda juhdiga lankii ku bixiyo qof walba wixii caqligiisa oo u badan yahay ayuu ilaahay ka maradheliyaa ayuu ilaahay dhurkooda siiyaa marka diinta ilaahay subxaana wa tacaala daahiran wa baadilan lafdan wa macnan kuwii u barta allah idinka dhigo insha allahu tacaala dadaalka sii wada tani waa degmada u furow goob kor u qaadaysa waxbarashada iyo xifdinta qur-aanka yar iyo weyn waxay isku ballansadeen inay dusha ka wada xifdiyaan qur-aanka iyo inay ka faa'iidaystaan culuumta sharciga ay bixinayaan macallimiinta maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay mahadsanid bashiir askarta aybiinah oo ka soo baxay safka cadowga allaah ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee galgadood mar kale warbixintan waxaa inoo haya marwaan maxamed qulqulka askarta taa'ibiinta ah waa mid muddooyinkii lasoo dhaafay ku soo badanayay wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud waxa ay ka mid tahay meelaha ay sida weyn u soo gaarayaan askarta taa'ibiinta ah kuwaas oo ay ku jiraan maleeshiyaadkii duulaanka ku soo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayada islamarkaana ku jabay duulaanadii ay kala hortageen mujaahidiinta yuunus cali maxamed maxamed maxamuud iyo xasan maxamed waa saddex taa'ib oo lagu soo bandhigay wilaayada galgaduud kuwaas oo ka mid ahaa maleeshiyaadka isugu yeedha macuusleyda ay ku adeegato kooxda riddada soomaaliya iyagoo ku sugnaa duleedka magaalada ceeldheer ee galgaduuda markii toobada loo qabtay kadib waraysi ay la yeelatay idaacadda andalus ayay kaga warbixiyeen kubiiritaankoodii murtadiinta iyo waxyaabihii looga sheekeeyey iyagoo fariimo kala duwan u diray maleeshiyaadka weli ku sugan safka cadowga yuunis cali maxamed macuusleyaan ahaay deegaanka waniid deegaanka ka qora deegaanka horta nabada iska ahaaday anunkoo naba iska joogno aan maalayno aanala yiray qoryahan qabsadda ku dagaalgal waa ku dagaalgalnay waana haddaan ilaahaa naga soo aruuray taas waxay noqotay midna waa udhunshay noqotay oo dhulka muslimaanka lagu gediye noqotay sabab waxaa waaye waa laya yidheen qurjiba idhiha afkay dhulkaas nagala dagaalaya yidheen diyaaradaan waxaan wadanaa nabigaa laho casriya antaan afkeeda aan afkaan ka boqoyahaynaa dhulkan waa ka layaheena anunkoo waxaa waaye qurjibka dhigala ninka dawlad aad layahaysa anuka waxay yidhaheen maxamuudseen naqli waxay yidhi mahaan mahaan kala aan aan qabano noo joogo maasha allah shay wanaagsan oo si magac lahaa laygu soo dhaweeyey oo xalay muddo oo hal saac oo habeennimo iyo ilaa saacan kudaracunka dhaaf waxaa waaye inaan laysan baaran la qiimo dhin maxaa dhihi lahaay ninki oo haddan biiraayo iyo ninki horay ukumaba haka soo noqdaan walaayadaas soo biiraan dhihi lahaay insha allah maxamed maxamuud yusuf magacay isleyda waaneen dhaqaday ahaayeen adii lixdan walax ku eeg amba waxula jiraanay ahay anugu hadda kuya lama dhi wanin agagaas haa adiga shan bilood mogeela laga cabsaayo anigu hadeer ku imaaya wanina agagaasiisi hataa ayaan midi dambo hadday ila degamidiisa ilmo qaxayanti isaga darabka jiraan anigu markaa labadi dhinac u fiishay oon hadda hadeer ku imaa xagta diinta ilaahay u fiishay in haddii alla ku idmaya aanu dhunnay qalad galnay wax haraar galnay aanu arkay ugana soo naqday ugana xasan maxamed waxaan ahay aniga nin la maanxaday oo dalkiisa iyo deeqiisa ilaashayay oo beri la ajareen ahay hadday lay ajaray walaxaa gacanta masiibaha qoray ah qoota lay gashay waa fikiray waa maamay haddaan maamay kuma afaadee dib ugan maqan meeshaan uga beeray qoriga maalinkii la siiyey ninkaas ikaa macalima siiyey sabab waa wadaha korna waa laga dila hoosna waa laga dila inda gabadha dara dagaal ma siiyey muga isa duburka inta nagala baxay ahaa lirisi qof dhexe muga rag la maanxadinana mamnu kula fikirkaa lama siin intaasoo sanaa la shaqayaysin muga dar qadha daba ma la ahayo muhu ila jungiri idihi ayay kuma fikirin muga waana la maanxaday in la arkana maskaxdiisa duu ku noqda anigu tayda intaan ay soo gaarsiisna waana ka bax toobadkeenayaashan ayaa qayb ka noqonaya askarta soo faarujinaysa saldhigyada gaalada kuwaas oo qulqulkooda uu ku soo badanayo wilaayaadka islaamiga ah wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowla diiniya u soo gebagabaysay ardayda iskuulaadka iyo jaamacadaha ku yaala magaalooyinka uu cadowga allah xoogga ku haysto kitaabka ilaahi subxana wataala mayninka tilmaamay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee maysinka sugnaliyaa dayasho wanaagsan uswatun xasana aayad qur-aan maaha waa qayb ka mid a dadaalka uu wado maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool oo ku aadan ka hortaga duulaan maskaxeedka gaalada ay kusoo qaadeen dalkeenna muslimka ee soomaaliya isagoo ka duulaya arrimahaas iyo kuwo kale ayuu maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool waxa uu dowro sharci u qabtay ilaa lixdan ka mid a ardayda u dhalatay degmada tieglow ee fasax ahaan ku jooga degmada kuwaasoo ka mid a ardayda wax ka dhigta magaalooyinka cadowga uu xoogga ku haysto ardaydan dowrada loo qabtay waxay ka kala yimaadeen magaalooyinka muqdisho baydhabo beledweyne iyo xudur waxayna dhigtaan jaamacaadka iyo iskuulaadka nidaamiga ee ku yaala magaalooyinka aan soo xusnay dowladan waxaa loogu magacdaray allaha u naxariistay shiiqii caalimka ahaa ee sheekh nuur macalin cabdiraxmaan waxayna socotay muddo afar maalin ah iyagoona ardayda ku qaatay duruus kala duwan oo sharci ah mudiirka dowladda ayaa faahfaahin ka bixiyay duruusta ardayda ay qaateen muddadii dowladda ay u socotay maadada koowaad may bahay tahay qur-aanka akhrintiis iyo faa'iidadiis iyo yalla ku sahaay maadada lamaad may bahay tahay xaqu nabiyi cala alumma xaqa nabaga kileey ummadda qodobka saddexaad ama maadada saddexaad may bahay tahay man naxnu wamaadaa nuriid maadada afaraad may bahay tahay ghaswu lfikri may kale ku mid ahayay dowru shabaab may kale ku mid ahayay tadwiiru daati is-horumarin kankadamboy may bahaayay muqaaranatu bayna abnaa'i lmuslimiin iyo wabnaa'i lkufaar qaar ka mid a ardayda dowladda loo soo xiray oo dhankooda munaasabadda ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyay duruusta ay qaateen iyo waxyaabaha ay faa'iidaysteen waxyaabaha un dowladda un ka barani wayba waxaytay mawaadooyinka un ka barani xaqu nabiy cala alcumma nabo sal allahu alay salam xaq uusa kalaahay ummadda wali un ilaahay subxaana wa tacaala nabo sal salam dhahal ahaan unin ku tabe unuuna ka dhagana sunnadiisu sayaada atle una ka qaadan wanulunka bedel tan kale way bahaytay man naxnu wamaada nuriidu una ay ana walana fadaanana ma ete markii dib annagana aqraadii oo ujeedooyinka dib annagana way baha ku hadalnaye gaayada iyo hadafka ku hadalnay markii una gaayada una galna wayba nahneeraya in ilaahay subxaanahu wa tacaala la raaligeliyo iyadoo laka xaqiijiyow kelimadiis tawxiidka laa ilaaha ila allah maxamedu rasuulullah dowladan oo la maqbati sheekh nuur macalin cabdiraxmaan mayniisotay normaalan su-aalo badan oo un maankan ku guuray wayninka sharaxay iyad iyad aan ku faa'idnay kolley aan may aaminsanaa qofkii aqli leh nin walbadan ku faa'idi ugu dambeyn sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool oo munaasabadda ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey ahdaafta loo qabtay dowladan isagoona la dardaarmay ardayda dhanka kalena soo xiray munaasabadii halkaa ka socotay ahdaafta dowladu longobodaay may haytahen kow walaalaha maadaama kokooyan meel cadow haysada oo munkaraad iyo fisq iyo bilaayo badan iyo bee'i kalyata bee'i cusubna kooyan oo bee'i islaami ah sharaa islaam laka maamulow iyo kooyan bal kolley insha allahu in towjiihaad la siiyo war haddana la giibsada intaasa haytay jazaakum allahu khayran maynin ballan aha marka ku dhaqanka shariicada islaamka iyo shileedis halka jar intaas loo golaanay khayri walkala halka jare kitaabka allah subxaanahu wa tacaala iyo halka jara maywaali ilaahay koonkuun si abuuri maslaxadiisu si gordo dowladii haniin socotay sideed maalmood inta haniinka gebagabaysanta jazaakum allahu khayra jazaa araggeen dhaha ilaahay kawaala isagana kolley billah daroogdan faa'iidaysadaa marka may wa tadwiiru daadna ka jartay duruusta qaadataan isdhisaa baaraka allahu fiikum wasala allah wasalam calaa nabiyina muxamedin wala alihi saxbi wasalam waa sanadkii afraad oo dowlo noocan oo kale ah loo qabanaya ardayda iskuulaadka iyo jaamacaadka ka dhigta magaalooyinka cadowga uu xoogga ku haysto kuwaasoo fasaxaan u yimid degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool iyadoona maktabka uu horay saddex sano sidan oo kale dowlo noocan oo kale ugu qabtay ardayda taas oo keentay in arday badan ay fahmaan halka duulaanka uu ka socdo ilaahay subxaana wa tacaala nabo sal salam dhahal ahaan unin ku tabe unuuna ka dhagana sunnadiisu sayaada atle una ka qaadan wanulunka bedel guud ahaan warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta inta warkan mid ka xigaan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu